waxaa sii kordhaya dadka u dhimanaya cudurka duumada ama maleeriyada gudaha dalka itoobiya xili adeega caafimaad ee dalkaasi uu qarka u saaran yahay inuu burburo sababo la xiriira colaadaha sannadaha ka socda dalkaasi oo u dhexeeya dowladda itoobiya iyo qowmiyaadka diidan maamulka abiy axmed wakaalada wararka e f b ayaa daabacday warbixin ay kaga warramayso xaaladda dalka itoobiya gaar ahaan dhinaca caafimaadka waxaana ay waraysatay qaar ka mid a dadweynaha itoobiya oo sheegay in muddooyinkii lasoo dhaafay ay dad badani uga dhinteen cudurka maleeriyada sida ay sheegayaan khubarada ka faallooda dalka itoobiya meelaha ugu badan ee uu ka jiro cudurka maleeriyada waa gobolka oromada oo ah gobolka ugu dadka badan itoobiya waxaana gobolkani tan iyo sanadkii laba kun sideed iyo tobankii ka socday dagaalo adag oo u dhexeeya dowladda itoobiya iyo kooxda ola dagaaladani ayaana saameeyey adeegyada dadweynaha gaar ahaan midka caafimaadka limatafee oo la hadlay wakaaladda f b ayaa sheegay in muddo bil gudahooda ay cudurka maleeriyada awgeed ugu dhinteen deegaankooda ugu yaraan afar carruura taasina ay ugu wacan tahay iyadoo deegaanka aanu ka jirin adeegyo caafimaad waa xaaladii igu adkeed ee aan arko ayuu yidhi ninkan ku sugan deegaan lagu magacaabo lalaystu lovi oo ka tirsan gobolka oromada kaasoo carruurtiisu u dhinteen xanuunka maleeriyada hay-adda w h o ee qaramada midoobey oo qaabilsan arrimaha caafimaadka ayaa horey u sheegtay in sagaashan shan boqolkiiba dadka uu soo rito cudurka duumada ay ku sugan yihiin qaaradda afrika itoobiya ayaana kaalmaha hore uga jirta dalalka afrika ee faraha ba-an ku haya xanuunka maleeriyada